alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah clى nabiyina muxamedi wclى aalih wصaxbih wslama tasliima kasiira qaala alimaamu اlismaaciiliyu raxmat اllahi calayhi wayarowna ay wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin aimatu ahli sunna ana axada inaan qofnaba laa takhlusu lahu اljanna jannadu aanay u khaalis noqon ahayn wuxuu u jeedaa uun inaanay xadna jannada aan u gelahayn waa in camila haba qabta aya camalin camalku doonaba ha qabto yanii si kasta ha u camal wanaagsanaado si kasta camalka ha u badiye inaanu axadna jannada ku gelahayn bay arkaan ilaa bifadli illaahi wa raxmatihi fadliga ilaahay iyo raxmadiisa mooyaane allatii raxmadaasoo yakhusu allatii labadaasoo yakhusu uu ku gaar yeelo bihimaa labadoodaba man yashaau ciduu doono damiirka bihimaa ku jiraa wuxuu noqonayaa fadliga iyo raxmadda fa ina camalahu waxaa yeelay qabashadiisa lilkhayri qofku khayrka uu qabanayo iyo wa tanaawalahu la imashadiisa adaacaati daacaadka uu la imanayo ee uu samaynayo inamaa kaana wuxuu ahaaday un can fadli illaah ay saadiran mid ka soo fula can fadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo galladiisa alladii fadligaasoo low lam yatafadal bihi calayhi qofka haddaanu ugu tafadulin oo aanu ugu nicmaynin oo aanu siinin lam yakun aanay u ahaateen liaxadin axadnaba cala allaahi ilaahay korkiisa xujatun xujo iyo walaa catbun canaani toona masalada halkan uu sheegayaa waxa weeye jannada waxaa lagu galaa ilaahay jalla wacalaa fadligiisa iimaanka addoomuhu ay la imanayaan iyo camalkooda wanaagsane haba bato haba fiicnaado eh jannada goyn maayo sida lacagtu ay u goyso alaabta la siisto u goyn maayo ha yeeshee sabab buu u yahay oo ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka dhigay iimaanka iyo camalka saalixa ah sabab la-aanteedaan jannada la gelahayn ciddii sababtaa la timaadee ilaahay waafajiya allana uu ka aqbalaa kuna dhimataa jannada weygeli ciddii la ima weyday iimaankaasina jannada geli mayso marka ahlu sunnuhu saasay rumaysan yihiin waxaa kaloo sheekhu markaa uu inoo sii bayaamiyey qofku si kastoo uu u dadaalo khayrka uu ugu dadaalo iimaanula yimaado daacaadka u sameeyo ilaahay baa waafajiyey waa waafajinta ilaahay jalla wacalaa ayuu ku sameeyey miduu isagu waxa weeyaan keensaday ama xaggiisa ka timi uun keligii ma aha ilaahay baa ku hanuuniyey ilaahay baa waafajiyey ilaahay baa u sikhiray ilaahay baa mawaanicdii waxyaabihii ka hor joogsan lahayd ka weeciyey marka camalkanuu samaynayo qudhiisa ayaa fadli ilaahay ah sidaa awgeed baa xaqa ilaahay jalla wacalaa addoomuhu ma gudi karaan shukriga nicmadiisana ma gaadhi karaan waayo hadduu ilaahay nicmo ku siiyo inaad ka mahadnaqdo weeye soo maaha haddii aad ka mahadnaqdood shukrigii la timaado waafajinta shukrigaa ilaahay uu ku waafajiyey baa nicmo kale ah soo ma aragti markaa nicmooyinka ilaahay inaad dhammaantood ka mahadnaqdaa sidaasaanay suuragal u hayn wayarowna ay wayactaqiduuna ana axadan inaan qofnaba laa takhlusu lahu ljannatu jannadu aanay u khaalis noqonahayn waa in camila haba sameeyo aya camalin ilaa bifadli illaahi fadliga ilaahi iyo waraxmatihi mooyaane allatii fadligaas iyo raxmaddaasoo yakhusu bihimaa uu ku gaar yeelo labadooda man yashaau ciduu doono oo addoomihiisa ka mid ah uu ku gaar yeelo waayah fa ina camalahu lilkhayri samaynta uu camalka samaynayo wa tanaawalahu adaacaati imaanshaha u daacaadka la imanayo inamaa kaana wuxuu ahaaday can fadli illaah mid ka soo fulay fadliga ilaahay aladii fadligaasoo low lam yatafadal bihi haddii aanu ugu tafadulin calayhi ay cala alcabdi addoonka lam yakun liaxadin cala allah axadna aanay u sugnaateen cala allaahi alla korkiisa aanay ugu sugnaateen xujatun iyo walaa catbun haddaanu qofka ilaahay waafajin iimaanka iyo camalka saalixa ah mar haddii ilaahay sharcigii uu u caddeeyey labadii waddo uu u kala caddeeyey ilaahay jalla wacalaa dariiquu ku canaanto ama ku xujeeyo mahayo weeye waayo xujadii sidaynu soo maray dadka addoommaha way ku oogantay kamaa qaala allaahu siduu allaba yidhi walowlaa fadlullah haddaanu jiri lahayn fadliga ilaahay calaykum korkiinna ahaaday iyo wa raxmatuhu raxmaddiisu haddaanay jiri lahayn maa zakaa ma tahireen minkum idinka xaggiinna min axadin axadna kama tahireen abadan welihi oo ilaahay jalla wacalaa fadligiisa iyo raxmaddiisa ayuu idinkaga toobad aqbalaye haddii aanu ilaahay jalla wacalaa fadligiisa iyo raxmaddiisa idinku deeqin cid idinka mida ma dahireen oo macaasida iyo xumaanta kama dahireen walaakina allaha yeeshe ilaahay baa yusakii dahira man yashaau cidduu doono oo wuxuu ku dahiraa ilaahay jalla wacalaa toobadda iyo istikfaarta oo najaasada dembiga iyo macaasida qofku markuu ku dhaco waxaa jirta si najaasada uu isaga hagaajin karo uu isaga daahirin karo sidaas waa inuu toobad keeno waa inuu waxa weeyaan ilaahay jalla wacalaa dembi dhaaf weydiisto oo uu ka soo noqdo ya ilaahayna inuu addoomihiisa waxa weeye ka toobad aqbalo oo dembigooda uu dhaafo oo waxa weeye markay soo noqdaan macnii dembigii uu ka masaxaa waxay ka mid tahay fadligiisa iyo raxmaddiisa wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi walowlaa fadlullah haddii lala yahay fadliga ilaahay calaykum korkiinna ahadiyo waraxmatuhu raxmadiisa haddii lala yahay latabactum shayaana shaydaanka ayaa raaci laydeen ilaa qaliilan iyar mooyaane haddaanu ilaahay islaamnimadan idiin soo dejin qur-aankan iyo sunnadan iyo cilmigan iyo xaqan haddaanu ilaahay idiin soo dejin shaydaankaa raaci laydeen iyar mooyaane wa qaala waxaa kaloo rabbi yihi yakhusu biraxmatihi raxmadiisa ilaahay yakhtasu biraxmatihi ilaahay raxmadiisa wuxuu ku gaaryeelaa man yashaau ciduu doono cidduu doono ayuu ilaahay jalla wacalaa ku gaaryeelaa marka had iyo jeer ilaahay markuu sheegayo dadka wanaagsan ee jannada galay wuxuu tilmaamaa inay camalkooda ku galeen bimaa kuntum tacmaluun bimaa kaanuu yacmaluun wa tilka aljannatu alatii uuridtumuuha bimaa kuntum tacmaluun badaasi waa baabu sababiya cinda ahli sunna sababiya weeye macnii camalkiinna iyo wixii aad samaynayseen iimaankuna camalkaasuu ku jiraaye ayaa sababu noqday weeye laakiin baau thamaniya maaha badii geli jirtay waxa weeyaan lacagta wax la siista alaabta la siisto sooma tiaahdi ishtaraytu haadihi saaca bikada sooma tiaahd saacaddan waxaasaan kusoo iibsaday yani bikada wakada min athaman intaa iyo intaasoo lacagan soo sidi sooma bada halkaa ku jirta waa bau amaniya tanna waa bau sababiya wey waxaana u daliila rasuulkeenu sal allahu alayhi wasalam xadiiskii muslimka ku yaala waa kiilaha ogaada axadna inaanu camalkiisa jannada ku gelahayn markaasay saxaabada yidhahdeen walaa anta yaa rasuul allah adna miyaanad ku gelayn qaala walaa ana ilaa an yatakamadaniy allaahu biraxmatin minhu wa fadlin aniguna jannada ku geli maayo camalkayga ilaahay raxmaddiisa inuu ihuiyo mooyaane wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu ina allaha ilaahay caza wajalla ajala wuxuu u mudeeyey likulli xayin mid kasta oo nool oo makhluuqin makhluuqa ajalan mudda ayuu u mudeeyey ajashaasoo huwa baaliquhu uu gaadhayo فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء مركو يماد أجلهم أجشود لا يستأخرون دبلع مايان أي عنه سو قدر كدبلع مايان أجشود ساعة وقت ولا يستقدمون أي عليه كان هرمر مايان نولا كست إلهي جل وعلا أجل يمد أيو أجري ونولانا أيو مركي مدد أسكرنا ما تنو لمن أيو geeridiisu kana soo hormari maysa muddadaa ilaahay uu xadiday kana habsaami mayso muddadaasunbuu naf waliba ay baxaysa si kaloo si kastoo uu khatar u galo haddii aanay ka dhammaanin saacaddu ma dhimanayo waayahay wa in maata haddii uu dhinto ow qutila ama la dilo fahuwa ay ilqatlu dilkaasi cinda intihaa'i ajalihi ay waaqicun ama xaasilun waxa uu dhacay cinda intihaa'i ajalihi ajashiisi markii ay dhammaatay ajashiisi almusamaa lahu loo magacaabay ajashiisi loo magacaabay markay dhammaatay ayuunbuu dilkaasi dhacay kamaa qaala allah sida ilaahayba uu yihi tacaala isagaa sarreeyey caza wajal qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaad ku sugnaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna labaraza aladiina kuwii waxay usoo banbixi lahaayeen kutiba lagu qaray calayhim korkooda alqatlu dilku ilaa madaajicihim makaan jiifiyadooda meelihii la dhigay bay iman lahaayeen ku dhiman lahayen masaladani waxay ku saabsan tahay qofka tusaale ahaan bes isaga dhintay siday soomaalidu ka cabiraan bes buu u dhintay qofka aan dee sabab maaragtay la arkaya ku bixin la geray ka xanuunsada ka la dilo ka war isagoo iska caafimaad qabo oo iska ordaya kow lagaga siiyo qofka jaashasiisi ma dhamaysta mise ma dhamaysan sidaa sheekhu uu sheegaya uu dhamaystay ahlu sunnuna saasay qabaan waana sida saxiixa waayo qofku laba ajalood ma leh ma garata laakiin dadka qaar baa waxay idhaahdaan firaqa lunsan qaarkood baa waxay idhaahdaan mayaajashiisii ma dhammaysan almaqtuulu lam yamut biajalihi walow lam yuqtal caasha aajashiisii kuma dhiman haddii aan la dileenna waxoogay buu iska sii noolaan laha warka noocaasina waa war baatilo weeye waxaana u daliila aayaddaa sheekhu uu soo qaatay waxay ka warramaysay saxaabadii uxud lagu laayey ee faraha badnayd dad baa maaragtay arrintaa haddii aa laba kuu roon yahay saluugay oo munaafiqiintii ka mid ahaabaa waxay idhaahdeen haddii ay iska joogi laayeen yaa lama laayeen oo waxa weeyaan maaragtay dee way badbaadi laayeen ma fahamta sida aayaadka aali cimraan ilaahay kaga warramaya jawaabihii ilaahay uu siiyey bay ka mid ahayd qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajici xataa haddaa guryihiina joogi laydeen oo idaan dagaalba usoo baxdeen iyo jihaad ya dadkaa la laaye ee ilaahay ku qoray inay halkaa ku dhintaan bartaa mid waliba lagu dilay intuu usoo baxo halkaa ku dhicila waayo ilaahay baa hore usii qoray axad waliba halkaa la dhigay bartaa inay naftu kaga baxdo ma fahante iska daa qofku inuu ka habsaamo wakhtigii uu dhimanaye halka ilaahay ugu talagalay inuu ku dhintaan xataa ka habsaamay soo ma aragtid halka ilaahay ugu talagalay inaad xataa ku dhimato jashaadu ay taallo bartaasaanaad xataa ka habsaamahay waa lagu saaraya markaasaa lagu saaraya ilaa halkaa kaaga agugto rasuulkeenuna sal allahu alayhi wasalam wuxuu lahaa xadiiska ka asaxay idaa araada allaahu qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu fiiha xaaja ilaahay markuu doono addoon naftiisa inuu meel ku qabto oo uu meel nafta kaga qaado dan unbuu ugeliyaa dan buu hee u geliyaa ama ha idhahdo caafimaad baan u tegaya ama ha idhahdo ganacsi baan u tegaya ama ha idhahdo waxbarashaan u tegaya ama waxa weeyaan maaragtay si kalaba ha u taga eh idaa araada allaahu qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu fiiha xaaja dan unbaa ilaahay u gelinaya dantaasuu dabadeetana u ambabaxaya waataa halkaa nafta lagaga qabtay rasuulkeennuna wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam mar kale lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fataquu llaha waajmiluu fi alab nafina dhiman maysa ilaa arsaaqdeeda iyo ajasheeda labadaba ay dhammaysato waayahay waina allaha tacaala yarzuqu xagga horey ku cadfan tahay ay wayaquuluuna waxay odhanayaan in allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye yarsuqu u arsaaqa kulla xayin noolo kasta oo makhluuqin makhluuqa risqa alghadaa'i risqi markaa qadaysiintiiyo quudinta ahaabuu ku arsaaqa alladii risiqaasoo bihi isaga ay ku sugan tahay qiwaamulxayaa nolosha waxa weeyaan toosisteedu iyo qumanaanshaheedu uu ku sugan yahay wahuwa isagu maa ayu ladii midka weeye yadmanuhu allaahu ilaahay uu u damaanad qaaday liman abqaahu cidda uu baaqi yeelay oo min khalqihi khalqigiisa ka mid a yacnii cidda kolba nool wahuwa aladii waana ka rasaqahu ilaahay uu ku arsaaqay cid kasta oo makhluuqa oo min xalaalin xalaala aw min xaraamin ama xaraama wakadaalika sidaasoo kale risqu ziinati haa waxa ilaahay uu ku arsaaqaa addoomihiisa risqu ziinati risiqa quruxda ah ee alfaadilu dheeraadka ka ah camaa yuxyaa bihi waxa lagu noolaanayo waxa lagu noolaanayo dheeraadka ka ah masalada ku saabsan arsaaqda ayuu sheekhu u bambaxay ilaahay baa wax arsaaqa alrasaaq waa min asmaa illaah maga qur-aankaana sheegay alraasiqna waa min asmaa illaah sunnada rasuulkaana sheegtay sala allahu calayhi wasalam waa ka aada ilaahay wuxuu arsaaqa waay haddaba arsaaqda ilaahay wuu bixiyaa sidaa sheekhu sheegay waa laba qaybood risqu lghadaa risqu lghadaa waxaa looga jeedaa sheekhaa fasiree waa waxaan qofku uu ku noolaanayo ama noolahan kale ee arsaaqda u baahani uu ku noolaanayo u cunayo weeye ha ee tusaale ahaan maalintii iyo habeenkii loo baahanyay qofku inuu caloosha geliyo qofku hadduu waxba u cuni waayo ama dee makhluuqan kale wax cunaa waxaa dhici karta inay gaajo darteedba naftu uga baxdo soo maah marka kaasi waa risqu lghadaa weeye waana waxaa iska kafaafka ah ee dee nafta uun qofka ku ilaalinaya waayahay markaa kaa ilaahay baa bixiya waxaa qofkuu nafta ku ilaalinayaana qad yakuunu xalaalan wa qad yakuunu xaraaman xaraan iyo xalaal labadaba wuu noqon karaa oo waxaa dhici karta inuu noqdo maxay xalaal waxaa kaloo dhici karta inuu noqdo xaraam sidaa awgeed baa xaaraantiiyo xalaasha labaduba waa arsaaq ha yeeshee midna waa arsaaq banaanoo dee jaa-isa oo xalaala midna waa arsaaq xaraana soo ma aragtid labaduba qofku wuu ku noolaan karaa laakiin dee midna waxa weeye waxu xalaala buu isticmaalay midna wax xaaraano ciqaabkeedii cadaabkeedii sugaya ciyaadan bilah ayuu isticmaalay sidaa weeye madhabka ahlu sunnuhu oo waxa weeye waa maa yantaficu bihi lbadan waa risqii caamka ahaa wax kastoo jidhkani uu ku noolaan karo dee risqi waa la idhaahdaa safaarinina manduumadiisa wuxuu ka odhanaya warisqu maa yanfacu min xalaalin aw didihi faxul cani lmuxaali lanahu raasiqu kuli lkhalqi walaysa makhluuqu bikayri risq qolyaha ahlulbidaca qaarkood baa waxay idhaahdaan xaaraantu arsaaq maaha arsaaq ma aha haddii looga jeeda arsaaq xalaal ahoo qofku waxa weeye uu ku badbaadayo maaha waa sax laakiin haddii looga jeeda arsaaqba ma aha de taas waa baatil waxaa lagu ui waaye bal waxaa ka warantaan qofka muddo dheer iska noolaa ee intaaba xaaraan cunayey haye yaa arsaaqay yaanu arsaaqaasi cunahayn muxuu ku noolaa marka warkaasina war saxa ma aha weeye waxaa kaloo arsaaqdii ka mid ah haddii allaba kuu roon yahay waxyaabaha dheeraadka kaa qofku wuxuu ku noolaanayo adduunyooyinkan la kaydsada iyo dharka la kaydsanaya iyo guryaha la kaydsanaya iyo waxyaabahan dheeraadka ka ah intan qofku uu baahan yau naftiisa ku ilaalinayo iyaga qudhoodu waa arsaaq risqu ziina laydha soo ma aragtid waanay bannaan tahay qofku inuu waxa weeye hanti yeesho ama adduunye uu yeesho bishardi haddii aanay ka mashquulinahayn waajibaadka iyo aakhiradiisa haddii aanay ka mashquulinahayn dee qofku uu samaysan kara ama muslimiinta ha ku anfaco ama naftiisa ha ku anfaco ama in caruurtiisu ka dhaxlaanoo maaragtay ay hadhow ku dhowrsoonaadaan ujeedadiisu ha ahaato ama inuu wax ka sadaqalaysto ha ahaato ama deynta ha iskaga ilaaliyo adigu calaa kulli xaal hantida noocaasana waa la samaysan karaa haddii wadadeeda aynu sheegnay loo maro wain allaha ilaahay tacaala yarsuqu u arsaaqaya kula xayin noolo kasta oo makhluuqin makhluuqa risqa alghadaa'i risqii quudinta ayuu arsaaqaya alladii kaasoo bihi isaga ay ku sugan tahay qiwaamulxayaa qiwaamulxayaa waa noloshu inay istaagto oo macnii qofku uu noolaado yaa maa yasudu bihi ramaq waa waxa qofku nafta uu ku ilaalinayo ee uu ku gaajo baxayo uu iskaga ilaalinayana dee maaragta gaajo uu dhinto wa huwa isagu maa ayu ladii arsaaqad risqiga weeye yadmanuhu allah ilaahay u damaanad qaaday liman abqaahu cidda uu baaqi yeelo min khalqii khalqigiisa ka mid a cidda macnii noole aan dhibandee waa ka ilaahay yidhi wamaa min daabbatin ilaa cala allaahi risquhaa waa kaa ilaahay halkaa uu ku damaanad qaaday daabad kaste ilaahay baa maaragta arsaaqaya wa huwa risqaasi aladii midka weeye rasaqahu uu ku arsaaqay addoomihiisoo min xalaalina aw min xaraamina wakadaalika sidaasoo kale risqu ziinati risiqa quruxda ee alfaadilu dheeraadka kaa maa yuxyaa bihi waxa lagu noolaanayo wa yuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunuu biana allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye khalaqa inuu abuuray shayaaiina shayaaiin tuwaswisu waswaasisa lilaadamiyiina aadamiyiinta waswaasisa wayakhtadicuunahum isla markaana waxa weeye daga oo haddii allaba kuu roon yahay khidaac ku sameeya oo wayaquruunahum kadiya kadiye oo macaasida iyo waxyaabaha la midka ah iyo maaragtay u qurxiya waa tahay iyo wa ana shayaana ay wayuminuuna waxaa kaloo rumaynayaan ana shayaana in shayaanku yatakhabatu uu derdera alinsaana insaanka uu derdero ma waxaa tidhaahdaa uu ridrido uu suuxiyo dheh ha uu suuxiyo masalada halkan uu kaga warramayaana shayaaiinta xidhiidh la leedahay shayaaiinta ilaahay baa abuuray kelmadda ashaydaana waxay ka timi sida raajixa ah shadana ayay ka timi waana bimacnaa bacido weeye uu fogaaday khayr iyo wanaag oo dhan buu ka durkay oo marnaba u soo dhowaan maayo shar iyo balaaya ayuunbuu ku jiraa marka shayaadiintu way maaragtay ay siyaabo badan bay u raadeeyaan insaanka ama dadka gaar ahaan aadamiyiinta siyaabo badan ayay u raadeeyaan waswaaska taiiru shayaan wuu ka caamsan yahay waxaa ka mida waswaaskii siduu raadaynayo waxaa ka mida inuu maaragtay qaarkood galo sidaan aynu aragnay siyaabo badan oo kalena wuu raadeeya aad u badan oo kitaabkiiyo sunnada lagu sheegay sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa wuxuu faray in laga magan galo waswaaska iyo sharka shayaanka ilaahay jalla wacalaa qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas min shari lwaswaasi khannaas min shari lwaswaasi alkhannaas marka alwaswaas waa ka wax waswaasiya alkhannaasna waa ka dib ugurashada badan ee kolba dib u baxa oo addoonku markuu ilaahay jalla wacalaa xuso ee uu xasuustana dib buu uga baxayaa shaydaanku mar alle marka uu qaflad galee dikriga ilaahay iyo xuskiisa iyo aakhire uu yaro moogaada ama uu iloobana wuu waswaasinayaayoo waxbuu ku shubaya waswaaskaasina waa xanshaashaqa iyo waxa maaragtay uu laabtiisa u sheegaayo hoosu ugu sheegayo wey sidaa yeel sidaa yeel sidaa yeel sidaa yeel ee xumaanta uu ugu qurxinayo sidaa awgeed baa ilaahay aayad kale ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuwaati shayaan shaydaanka khuuwaadkiisa iyo tallaabooyinkiisa raacraacina waswaaskaasuu ku bilaabaya wuu ku wadayaa qofka waxaa ka yeela wuu kusii xoojinaya ilaa xumaantii uu qurxiyo munkarkii iyo faxshaagii uu ku rido ciyaada bilah wa yuminuuna waxay rumaynayaan biana allaha tacaala khalaqa inuu abuuray shayaaiina shayaaiin inuu abuuray shayaaiintaasi waxaa lagu ilaaqaa mid kastoo khayr laawo khayrka aada uga fog sidaa awgeed baa jinkana waa ka mid insiga qudhoodana waa ka mid shayaaiina aljinni walinsi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli quruura shayaaiintaasoo tuwaswisu waswaasisa lilaadamiyiina aadamiyiinta waswaasisa oo waykhtadicuunahum waxa weeye dagta markaa way dagayaanoo haddii allaba kuu roon yahay way dhagrayaan wayaguruunahum way kadinayaan oo waxay u qurxinayaan markaa xumaasadiiy xumaanta iyo mucaasida sida ilaahay yihi walaa yaguranakum billaahi algaruur alqaruur waa ka kadinta badan ee dagista badan ee dadka daga ee haddii allaba kuu roon yahay xumaanta u qurxiya wa ana shayaana ay wayuminuuna waxay rumaynayaan ana shayaana in shayaanku yatakhabau uu haddii allaba kuu roon yahay ridrido oo u suuxiyo alinsaana qofka yani wuu galaa shayaanku inuu qofka insigaa galana waxaa u daliila qur-aanka kariimka sunnaduna way tilmaamaysaa ijmaacii muslimiintuna wuu tilmaamayaa waaqaca qudhiisuna waa uu sheegaya ya ilaahay baa yidhi aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas aayadda ahlulcilmigu waxay ka deliishadaan sida kayru waaxid ay uga deliishadeen jinku ama shaydaanku inuu insaanka ama dadka dardaro oo waxa weeyaan maaragtay uu galo ayay ka deliishadeen qofka shaydaanku uu dardaraana dee waa qofkaa dhacaya ee dam ee haddana kacaya hadduu doonaa isa sii daynaya cararaya ee jiifsanaya ee qaylinaya ee kaaweye ciyaada bilaah arintaasina wakhtiyadan dambe aada bay u badantay jinkan dadka gelaya gaar ahaan dumarku u badan yahay waktigeennan horeba wuu jiri jiray xataa wakhtigii rasuulka sala allahu calay wasalam waa la wariyey inuu jiray laakiin wakhtiyadan aynu joogno aada buu batay waxaanay ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen mar kasta oo sharciga iyo sunnada rasuulka lagu tooso sala allahu alay wasalam arrintaas way yaraanaysaa waayo addoonka ilaahay baa ka ilaalinaya ilaahay baa ka xifdayaya mar kastoo ilaahay uu ka magan galou toosuu hagaago mar kastoo sharciga laga durko haddii allaba kuu roon yahay jahligu bato nuurka sunnadu waxa weeye dadka dhexdooda ku yaraadana wuu badanaya arrinka noocaasi sidee loo daweynayaa waxaa rasuulka ka soo aroortay sala allahu alay wasalam nin saxaabiya oo maaragtay wax ka cawday noocaasa inuu idhi ukhruj caduw allahi min sadri cumaan ukhruj caduw allahi min sadri cumaan ka bax cadowgii ilaahay oo laabta cumaan saxaabi cumaan la odhan jiray xadiidkana alimaamu alalbaaniyu silsilat laxaadiida saxiixa uu ku quweynaya marka ka bax qofka laabtiisa waa in sidaa loogu idha laabtiisa ka bax ka bax sii daa qur-aankana waa lagu akhrii karaa qur-aanka kariimka ayad kursida iyo qur-aanka kariimkaana waa lagu akhri karaa laakiin xildiid baa loo xidhayaa iyo waxbaa loo qalayaa iyo waxbaa dhir iyo waxbaa loo shidayaa iyo waxyaabaha noocaas waxa weeye saliya raad ma leh saliya raad ma laha dadka maanta idhaahda jinkaanu dabiibaynaa ama dadka ka saaraynaana gaar ahaan kuwa meelaha u furtay mukhaalafaad badan baa ku jira waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen haddii loo noqdo siiradii salafka iyo ummadihii hore qof tusaale ahaan xanuunsanaya waa lagu akhrii karaa waxa weeye qur-aan ama adkaarta ama sidaa rasuulku sala allahu alay wasalam sameeyey laakiin in shaqo laga dhigta iyo mihno dadka lacagta lagaga qaado oo casharka laga iibiyo wayse yaro inta leeg baa lagu siiyasa intaasoo dollar bixi ya oo adigu baa aayad kursida ku tufi karto ya talaba wax kalaa lagu tufayo dee ahayn aan qur-aanka iyo adkaarta ahayn macnii in mihno iyo shaqo laga dhigtaa saasaan sax u ahay weliba taa waxa sii raaca mukhaalafaad fara badan baa jira qof aada isu ilaaliyo ilaahay ka cabsado mooyaane dee dad xanuunsanayaa loo keenaya ummadaasaa lagu soo daadinaya waxaad aragtay baa waxa weye kusoo jabaya qofku suu isaga ilaaliyo mukhaalafaadu isaga ilaaliyo way adagta dadka dee diintoodu iska jilecsantayna iyada iskaba daa dhibaatadu aad iyo aad bay u badanta wa ana shayطaana yatakhabatu linsaana waxaa jiray haddaba qolyihii firaq iyo ahlulbidaca qaar baa sida muctasiladoo kale waxay odhan jireen ma galo ha, jinku qofka bani aadamka ma geli karo taana ahlulcilmigu aad iyo aad bay ugu radiyeen wakhtiyadan dambena way jiraan dhakhaatiirta iyo malaaxidada iyo qaar inkiro ilaa imaka jooga way jiraanoo ka odhanayo ma galo ha. way jiraan laakiin arrinta noocaas waa mukaabara weeye waaba waaqic waabaad aragtaaye imaamu axmed baa loo sheegay oo inankiisu u sheegay inay dadka qaar diidayaan ilaa wakhtigii imaamu axmed bay jirtay ka warran inkiraadaas kolkaasuu ihi ay bunaya yakdibuun huwa daa yatakalamu calaa lisaanihi aabbo been bay sheegayaan buuri waayo sawkan carabkiisii ku hadlaya buuri ee ka dhex hadlaya wixii waaba waaqico waa mushaahid oo waaba la arkaa see loo diidi karaa ya lama diidi kara wax la arko sheekh waxaa la yidhahaan filaya inuu maalikiyada ka mid ahaan jiro culimadii hore ahaa ayaa arrintaasu diidi jiray wuxuu odhan jira hormagala in laga daaye maalintii dambu isagoo qoslaya ardaydii iyo dadkii kusoo noqday saaxiibadiise maxaa kugu dhaca sheekh shaw qof dumaroo qaraabadiisa ka mid ah ayuu jinka gala geeg markay yidhaahdeen maaragta waa maxay ama qur-aankiis idhahan ku akhriyaan wuxuu hi ya abaa saciid waad inkiri jirta arrintana jinkii baa la hadlaya ma garanaysa ya waad igi diidi jiray odhan jiray ma galee soo maaragtay dee inaan ku jiro ya iyo hadalla markaa la mida qaadigaa ku sheegay tartiib madaari qaala wuxuu hi wa ana fi dunyaa sixra wasaxratan wa ana fi dunyaa ay wa yuminuuna waxay rumaynayaan ana fi dunyaa inuu adduunyada ku sugan yahay sixran sixiriya wasaxratan kuwa wax sixiroo falalow yaale wa ana sixra iyo in sixirka isticmaaluhu isticmaalkiisu kufrun gaalnimo uu yahay min faacilihi qofka sameeye ka ahaatay muctaqidan ka sameeyey muctaqidan xaalo uu aaminsan yahay lahu sixirka uu u aaminsan yahay naafican lahu ay lisixri sixirka uu ka aaminsan yahay naafican ama naaficanta ku tacaluji lahu muctaqidan xaalo uu aaminsan yahay lahu naafican naafican inuu anfacayo lahu isaga daaran uu dhibayo bikayri idni illaah idanka ilaahay keyrkii uu ku dhibayo ama ku anfacayo qofka noocaasi sixirkii u sameeyaa isagoo sidaa ictiqaadsan oo aaminsan uu gaaloobay gaalnimu ku dhacay marka dee sixirkana waa inagii kutubtii hore kusoo maray wuu jiraa weliba waxna wuu raadeeyaa taiir buu leeyahay laakiin idanka ilaahay buu wax ku raadeeyaa ilaahay jala wacalaa ciduu qadara ayuunbuu sixirkaasi dhibi karaa ciddii kale waxba yeeli maayo kuwa falalowyadaahina ciddii ilaahay u qadara ayuunbay ku dhibi karaan cid kale waxba kuma yeeli karaan sixirkana sida ahlulcilmigu u badan yihiin samayn barashadiisa iyo maaragtay ku camalfalkiisuba waa gaalnimo bacdu ahlilcilmina way tafsiiliyaanoo waxay idhaahdaan sixirku noocyo badan baa soo gudageli karee waxaa la odhanayaa qofkan sixirkaagu waa noocma ha bal sixirkaaga hadda wax ka sheeg baa la odhanaya haddii waxa weeyaan markaa uu wax gaalnimo ah sixirkiisii ku sheego qowla ama ficila waa gaal haddii waxaan gaalnimo gaadhaha inuu ku sheegana gaal maaha laakiin waa mid dee maaragtay ku jira dembi weyn oo ay tahay in la edbiyo sidaasaa bacdu ahlilcilmina u tafsiiliya wakadalik haddii sixirka uu ka aaminsan yahay inuu wax taro ama wax dhibo bikayri idni illaah iyadoo ilaahay aanu idmin ama aanu ogolaanin oo aanu qadarin macnihii taasina gaalnimo ayay noqonaysa si kastaba ahaatee sixirka waa in laga fogaado haaliban haddaanay ahayn jamiican dadka falalowyadaha wax sixiraya shayaadiinta ayay adeegsadaan shayaadiintuna uma adeegayso waxba la qaban mayso ilaa ay waxa weeye karkaarka weydaariyaan oo ay wax ka mid a acmaasha ugu dhowaadaan oo ay maaragtay waxu gowracaan ama diinta ka baxaan ama ay shayaadiinta qudhooda u sujuudaan oo caabudaan iskala shaqayn mayso dhayeeldhayeel qofka saaxirkaana xad buu leeyahay xadkiisu waa in la dilo oo kow lagaga siiyo cidda dilaysaana waa cidda markaa maamulka sida xuduudda kale ay u ogeyso waana fi dunyaa adduunyada waxa ku sugan ay wayuminuuna soo qadar ana fi dunyaa sixran wasaxratan waxay rumaynayaan adduunyada sixir iyo dad maaragtay wax sixiroo falalow yahay inay ku sugan yihiin wa ana sixra iyan sixirku isticmaaluhu isticmaalkiisu kufrun gaalnimo uu yahay min faacilihi cidda samaysa ka ahaata muctaqidan isagoo aaminsan naafican inuu wax tarayo lahu isaga daaran waxna uu maaragtay yeelayo bikayri idni illahi uu ku yeelayo ilaahayna wuxuu ihi wamaa hum bidaariina bihi min axadi ilaa biidni illaah cidna kuma dhibayaan idanka ilaahay mooyaane idankaa ilaahayna waa idankii kowniga ahaa waa alidnu idnaani idnu sharciyu wa idnun kowniyun waa idankii kownigaha qadarigaha ilaahay oo u qoro u qadara mooye cidna waxba kuma yeeli karaan qofkuna inuu taa aaminsanaado haddii allaba kuu roon yahay adkaarta sharciga ana had iyo jeer u akhristo qur-aanka u akhristo jamaacad iyo jamaca u ilaaliyo toosnaado ayaa muhiima inta badan qofka noocaasa waxba badan laguma yeelo haddii wax lagu yeelana ilahay baa ka caafiya jala wacala qaala wuxuu uhi wayarawna iyo wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin mujaanabata albidcati bidcada in laga fogaado iyo walaahaami dembiyada ahlu sunnuhu waxay maaragta aaminsan yihiin bidcada waxa loo yaqaano waa wax kastoo diinta lagu soo kordhiye in la yskaga durkoo la yska ilaaliyo waayo bidcadu khatarteedu aad bay u badanta aathaamta iyo dunuubtana in laga fogaado waalfakri ay wa mujaanabat alfakri faanka dadka loo faana in laga fogaado iyo watakaburi isweynaynta iyo walcujbi isla yaabista waa amraad markaa khatara waasitiyaha akhirkiisana waa inagii ku soo maray qofka markaa sunniga ah ee ilaahay caqiidada toosan ee saxiixa uu ku arsaaqay ee dadka uma faano ya fakrigu waa faankii dadka loo faanayay watakaburna waa isweyneysiin dadka in la iska weyneysiiyo maaragta la xaqiro wax liita loo arko alcujbina waa in nafta lala dhaco qofku naftiisa u arka inay heer sare taagan tahay arimahaana wuxuu sheekhu isu raaciy waa arrimo kala dhasha oo cujbigaa had iyo jeer ugu horeeya qofku inuu naftiisa la dhaco oo uu isu arka inay cajiib tahay taa waxa ka dhasha markaa takabur qofku inuu isweyneysiiyo hadduu isweyneysiiyana maxaa ka dhalanaya inuu dadkii u faano cilmigiisa tusaalahaan ugu faano ama cuudkiisa ugu faano ama caqligiisa ugu faano soo ma aragti ama caruurtiisa ugu faano ama wax kaloo ilaahay uu siiye uu ugu faano haadaa laa yajuus ilaahayna ma jecla in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur ilaahay jala wacala ma jecla faan badana xataa hadday jirto dhab tahay dadka ha ugu faanin waxaad aragtay adigu arday baata waxbaad dhigataa tusaalahaan mid aan waxba dhigan oo waxba geranayn baad aragtay ma banaana inaad cilmigaaga ugu faanto tira jaahil baad adigu tee adoo kale mayhi anigu ilaana ninkaa wax garanaya mutacalinkaabaan ahaye adigu dee mur ma garanayside fadhi halkan ya dee sax maaha ood qalbi jabisood waxa weeye ilaahay nicmadu siiyey ugu faanto waa inaad wixii aad ku dhaanto ama u tari karto u tarto oo aad niyadda u dhisto aad dadaal tidhaahdo weeye soo ma aragti waayahay takaburkuna laa yajuus cujbigu sidaas oo kale qofkuna markuu aad iyo aad naftiisa hadduu garanayo u fiirsado waxba maaha ilaahay baa ku abuuray candhoof buu ka abuuray markaad aragtaad ka soo baxday nicmo kastood haysata ilaahay baa ku siiyey waxbaad arkaysaa yaa ku siiyey ilaahay baa ku siiyey waxbaad maqlaysaa ilaahay baa ku siiyey sidan jidhkan iyo waxan oo dhan yaa ku siiyey ilaahay baa ku siiyey arsaaqdan aad quudanayso ilaahay baa ku siiyey dhulkan aad ku soconayso ilaahay baa ku siiyey soo ma aragtid waxaad leedahay ma jiro haddaad xataa leedahay hanti ilaahay baa ku siiyey soo maaha markaa waxaad ku kibirtaa meesha ma yaale ilaahay jala wacalaa weynidiisa ogow oo dareen oo addoon dhaba u noqo oo isu dullee oo tawaaduc oo ilaahayna isu dhuldhig xaqana isu dhuldhig addoommaha ilaahayna isu dhuldhig ina allaha uuxiya ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadu cala axadin walaa yabqiya axadu cala axad xadiidkii saxiixa ku yaalay wuxuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu u waxyooday in maaragtaa isdhuldhigtaan oo tawaaduca ku dadaashaan ilaa aanay cidina cid iska saraysan cidina cid iska kibrin wlkhiyaanati ay wa mujaanabata alkhiyaanati waxaa kaloo aaminsan yihin in laga fogaado khiyaanada waxa loo yaqaano khiyaanadii khiyaan oo dhan baa soo gelaysa cidaad la ballantay inaad khiyaamo ku samayso hadirkii qof waxa weeye aad tiri waan ku daynaya ku dili maayo inaad disho cid maaragta ku aamintay inaad khiyaamayso waa wax iska dhib badan waa akhlaaqdii xumayd wadaqal iyo fasaadka noocyadiisa kala duwan addaqal marka la xarakeeyo aynka waa alfasaad weeye fasaadka inaad ka fogaato fasaadkuna u noocyo badan yahi walikhtiyaaliyo ikhtiyaalka in laga fogaado ikhtiyaalku waa qofkii isagoon ogeyn in la dilo isagoo aan maaragtay dee laysu sii sheegin ama aan laysu muujin ama dagaal cad aan lagu soo qaadin in la gaado oo gaadmo lagu dilaa laydhaha soo ma aragtid soo aad ma maqashaan rag aan haybtooda la maqal ayaa baas ku furay ya waxa weeye waa ikhtiyaalku waa dilista noocaas walaysa min alislaami fii shay in wax la ikhtiyaalaana gaar ahaan dadka muslimiinta la ikhtiyaalaa ma banaana ha haddii laga soo qaado inay jirto gaalo xarbiyiinahoo dagaal uu dadka muslimiinta ka dhaxeeyo dee iyaga waa la iska celinaya ama ha la ikhtiyaala ama waxa weeye si cadba ha loo weeraree mar haddaan wax ballana lagula jirin oo xarbiyiin cad ay yihiin oo dee dagaal ka dhaxeeya dadka muslimiinta ya dee waa halkeeda dhiigoodu waxa weeye uu bannaanyay laakiin cid gaalahoo tusaale ahaan macsuumu demi ah ile gaalada lama wada dili kare sa in hore usoo mareen ama qof muslima in la ikhtiyaalaa ma banaana wasicaayati iyo sicaayada sicaayada waxaa looga jeeda namiimada waa diradiraalanimada in lala socdo ya oo dadkii waxa la isku dhifto loo kala sheekeeyo arrimahaasoo dhami waa akhlaaq xumo eh in laga fogaaday ahlu sunnuhu markaa aaminsan yihiin oo caqiidadan saxdaa cidduu ilaahay ugu arsaaqay waa inay markaa camalkeeda iyo akhlaaqdeedana saxda weeye ikhtiyaalka marka la eego dadka muslimiinta dhexdooda ciddii ugu horeysee ka dhex bilowday waxay ahayd nimankii khawaarijta la odhan jiray sidaynu garanayna saddex khawaarijta ka mid ah ayaa waxay ku heshiiyeen saddex saxaabi oo sharaf lahaa in laga takhalluso cali ibnu abi aalib iyo camar ibnu alcaas iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan saddexdaa in laga takhallusay ku heshiiyeen midba wuxuu i mid baan kow kaga siinaya aniga igu daaya adigu labadii kale kumay guulaysan dilkooda oo waxaa la odhan karaa way fashilantay laakiin cali kii loo soo diray oo cabdiraxmaan ibnu muljim la odhan jiray isagu ku guulaystay oo waxa weeyaan maaragta kow buu kaga siiy labadii saxaabi ee kale midna waxaan filayaa subaxaa dariiqa loo sii joogsaday muu soo bixin ha ma soo bixin midna adigu muu halkii uu doonayey buu seefta ayaanu kala helin sada hadda ma akriyana waxaan filayaa qaarkaa dambe iyo lugta meel ahayd mooy adigu meel buu kaga dhufto oo dee muu ku dilin ma garata laakiin cali kii waxa weeyaan maaragta loo soo diray isagoo kaga takhallus waktigan iyo casriganna aada iyo aad ayaa waxa weeye ikhtiyaalkaasi uu badnaa raggii bilaabay ee haddii laba kuu roo yahay ikhtiyaalka casrigan ugu horreeyeyna waa la yaqaanaa ilaa yowminaa haadaana waa taa socota ikhtiyaalku waa in qofka si gaadma a loo dilo ma garata qofkii baad isaga soo dhigaysaa waxa weeyaan qof aan dee cadowba ahayn ama dadkaa caadiga ah isagoo iska ka ag marmaraya oo waxba ogeyn ilaan qeybka ma oge ayaa markaas sidaa lagu dilaya waa khatar ma ogtay waa arrin khatar wey waa gaadmo qaala wuxuu uhi wayarawna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu ka falaadaa dhibaatada in dadka laga haysto iyo wa tarka alkiibati xanta in la yskaga tago oo la yska ilaaliyo ilaa liman cid mooyaane adhara muujisata bidcatan bidca iyo wahawan hawo bidcadaas iyo hawadaaso yadcuu ugu yeedhaayo ilayhima xaggooda dadka ugu yeedhayo ee yadcu naasa ilayhima mafcuulkii baa qadaran uu dadka waxa weeye xaggooda ugu yeedhayo falqowlu hadalka fiihi laga hadlaa kaa laysa biqiibatin xamba maaha cindahum ahlu sunnaha agtooda qofka bidca iyo hawe iyo baatil dadka ugu yeedhaaya dadka isagu iska qarsanaya ee naftiisa ay ku koobantahay maaha ka dadka ugu yeedhaya la soo banbaxaye xumaanta u kaalay ay dhahay ama bidcadan u kaalay ay in la yidhaha waar waa bidcoole iska daaya waar shar buu ku yeedhaya iska daaya in la idhaahdaa taasi ahlu sunna agtooda qiibo maaha buuri wuxuu u jeedaa qiibo waa qiibo bannaan waayo waa nasiixa nasiixadii bay soo gelaysa addiinu nasiixa soo maaha nasiixadii bay soo gelaysa waxaana jira markaa wakhtiyaabo xaalado xantu ay bannaantay baa jirta ilaan xantu macnaha guuday leedahay waxa weeye dikruka akhaaka bimaa yakrahu fii kaybatihi soo maaha qofku muslimkaa isagoo kaa maqanoon markaa kula joogin wuxuu karaahsanaya waa inaad ku sheegto soo ma aragtid haddaba waxaasi xaaladaa jirta maslaxadda ku jirta darteed loo baneeyey xaaladahaasi ilaa lix baa riyaadu saalixiinka uu ku sheegayaa alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayh waana looga horeeyo markaa hortiibaa bacdu ahlilcilmi ay sheegeen xaaladaha waxaa ka mid a qofku dulmiyey ood xaakimka ama ciddii wax ka qabanaysa leedahay hebel baa idulmiyo dulmiga iyo dulmiga igu sameeye dee iga qabo waxaa ka mid a qof waxa weeyaan maaragtay laga digaayo sida kan oo kale oo la leeyahay qofkaasi waa saaxibu shar waa sidaa weeye iska daa iskaga tag yaanu ku aafayna ka fogo waa saaxibu bidca waxaa ka mid a ruwaadda la jarxinayo la leeyahay sheekhaasi kadaab buuha ama matruuk buuha ama kanuuha ama keer buuha sheekh laga yaabo kun sano inuu dhintay ka hor oo laga yaabo inuu ilaahay jannadiisa horeba ka galay oo mumin ahaa ayaa la leeyahay daciif buu xadiidka ku ahaa soo ma aragtid dee waxa maaragta maslaxad baa ku jirto waa laga maarmi waayo soo maaha ila haddii kale axaadiistii asaaniidiiba isdhexgelaysa kii looga qaateen kahaa iyo kii kale isdhexgelaya waxaa markaa suurooyin noocaasaa jira addamu laysa biqiibatin fii sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri walimudhirin fisqan wamustaftin waman alaba licaanata fii isaalati munkari agga hoose waa kaa kugu soo raray waanay markaa samayn jireen salafku cid ay arkaan ee ahlu shara inay dadka uga digaan caan bay agtooda ka ahay qaala wuxu uhi wayarawna waxay aaminsan yihiin tacaluma alcilmi cilmiga in la barta iyo wa alabahu in laga raadiyo min madaanihi meelihiisa in laga raadiyo meelaha laga helaayo waljidda iyo in lagu dadaalo fii tacalumi lqur'aani qur'aanka barashadiisa iyo wa culumihi culumtiisa culumta qur-aanka barashadeeda iyo wa tafsiirihi tafsiirkiisa iyo wa samaaci sunani rasuuli sala allahu calayhi wasalama ay wa fii samaaci sunani rasuuli maqalka iyo dhegaysiga sunnooyinka rasuulka sala allahu alay wasalam in lagu dadaalo iyo wa jamcihaa ururinteeda in lagu dadaalo iyo wa tafaquhi fiiha in la fahmo sunanta rasuulka sala allahu alay wasalam in la fahmo in lagu dadaalo waay waxaa kaloo kuu bannaan wa samaaca inaad tidha wa samaaca wa jamcaha wa tafaquha fiiha sidaa inaad u fadxiso adigoo ku cadfaaya tacalumadaa hore iyo alabahu iyo aljidda iyo meelaha adoo ku cadfaaya wa alaba aathaari asxaabihi iyo in maaragtay la raadiyo la dalbo aathaartii asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaasoo dhan ba ahlu sunnu ay aaminsan yihiin markaa tanna cilmiga sharciga in lagu dadaalo ayay tilmaamaysaa gaar ahaan aslaynka oo kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada rasuulka ahaaday sala allahu alay wasalam la qaybo la xifdiyo tafsiirkooda la barto la jamciyo la fahmo waxyaabaha markaa ay tilmaamayaan iyo macaanidooda aaaarta asxaabta rasuulkana waa in lagu dadaalo aaaartoodii oo iyadana la ururiyo o la fahmo waayo asxaabada rasuulku aaaartooda waxay noo fasiraysaa qur-aanka waxay noo fasiraysaa markaa sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam fahamkoodii iyo dhaqankoodiiba maaragtay ayaa fahamkii saxda ahaa dariiqoodii in la raacaana markaa waa waajib weye qaala wuxuu ihi walkafay wayarawna waxay aaminsayiin alkafa in laga joogsado can ilwaqiicati in lagu dhaco fiihim saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam in lagu dhaco oo wax laga sheego in arrintaa la iska ilaaliyo aaminsan yihin mana bannaano saxaabada in lagu adyadoodo ama maaragtay la caayaa hada laa yajuus in badanna waynu soo maray wa ta'awula alqabiixi calayhim ay wayarawna waxay aaminsan yihin ta'awula alqabiixi wixii ku xun calayhim saxaabada ku xun in loo awilo oo tusaale ahaan sidii waasitiyahaba aynu ku soo marray masaawida laga wariyey ama shayga marka aan saxda ahaynee mid saxaabada ka mida laga wariyey ama laga sheegay haddii sanadku asaxo in waxa weeye ta'wiil fiican loo saaro oo la idhaa umuu jeedin umuu camdiin caynkaasay uga dhacday khayr buu u jeeday caynkan oo kale waxyaabaha noocaas oo kalea wayakiluunahum waxay u tala saaranayaan fii maa jaraa baynahum wixii dhexdooda ka dhacaya fitna ahaan cala ta'wiili ta'wiil xaalo uu ku dhacay oy wax awilanayeen ilى اllahi ilahay bay u tala saaranayaan caza wajala ilahay baa u wakiilanaya waxyaabihii saxaabada ka dhexdhacaye fitan ahaana ma sii baarbaarayaan ilaahay bay u tala saaranayaan ha ilaahay ayay u tala saaranayaan waanay ka joogsanayaan saxaabada rasuulkana way wada ducaynayaan radia allahu canhum bay odhanayaan waynu soo maray arrintaa marka maca luzuumi ljamaacati iyadoo lala qabo jamaacada inay laasimayaan oo luzuumu ljamaaca jamaacada in la laasimaa waxa weeye waa min calaamaati ahli sunna waana waajib weeye jamaacadaa la laasimayaana waa laba koow alxaq xaqa in lagu dhego haddii laga soo qaado xaqa qof keligii inuu haysto isagaa jamaacaha waa in lagu dhego o la laasimo oo jamaacada xaqa waa la ydhaahdaa haye macno labaadna jamaacadu way leedahay oo waxa weeye dadka muslimiintii markay meel ku nool yihiin ay leeyihiin qof u taliya oy ka amar qaadanayaan iyo madax markay leeyihiin ee xaalkoodu isku duuban yahay in dadka muslimiinta markaa la kala qaybiyo oo madaxda daacadooda laga baxa oo xaggaas oo dhibaatooyin iyo itixaan iyo xaalad abuur la yimaada ma banaana waayo fitan iyo dhiig la daadiyo iyo itixaan iyo dee marka ammaan la-aan iyo khalkhal bay horseedaysa haadaa laa yajuus marka jamaacadu bimacnaa sulaan jamaacadaa suldaaniga ah ee madaxda ku saabsani laga amar qaadanayo marna waa mid guud wakhtiyadii hore dadka muslimiinta meel qura looga talin jiray waktiyadii dambe ilaa waa aan dhoweyn ilaa waktigii imaamu axmed ilaa yowmina haadaa may dhicin in meel keliya dadka muslimiinta looga wada taliyo dowladu way kala waaweynaan jireen laakiin meel keliya in looga wada talo may dhicin waxaa dhici jirtay in dadka meel joogaaba ay dee madax yeeshaan markaa intii meel joogtaaba ninka madaxda ay leeyihiin waa inay markaa waxa weeye dee adeecaanoo aanay jamaacadaasi isku duuban ee madaxda leh ee mijaha leh ee waxa weeye kala amar qaadanaya ee amnigooda ilaashan yahay waa inaanay ka bixinoo fitno iyo dhibaato iyo khuruuj aanay la iman soo ma aragtaan waa inagii markaa horena usoo maray cinda ahli sunna arrinkaas inaan u banaanayn laakiin jamaaco ku saabsan dad muslimiin oo isu imanayo oo amiir samaysanayo oo ku-xigeen samaysanayo oo xubno samaysanayo oo isqurayo oo cayn kalo odhanaya jamaaca hebla ayaa laynadhaa innaga ee waxaynu isu kaashanaynaa inaynu dacwadda faafino jamaacada macnaha noocaa sali diinta islaamka dhexdeeda laguma yaqaano ninkii ku yaqaanaana ha keeno dadkii waxa weeye la yimi ama ku dooday waxay dhaafin waayeen inay idhahdaan watacaawanuu cala albiri wataqwa dacwaddaa laysu kaashanaya dee dacwadda in laysu kaashada iyo in koox la noqdaa iskuma xidhna imanka miinaan dacwad isu kaashanahayn iyo khayr dee koox ma nihin haddana nin walaba gurigaagii waad qabanaysa soo caynkaa maaha markaa jamaacadan la leeyahay dadka muslimiinta dhexdooda ha laga sameeyo taana heblaayaa la idhaa tanna heblaayaa la idhaa taana heblaayaa la idhaa taasi amiir beleda taasina amiir taasina amiir taasina amiir ee sidan dowladaha yaryaroo kale u dhisan ee dowladdii weyneed ka hoos dhisan ya ta noocaasa islaamka shaqo iyo shuqul kuma laha waktiga ha iskaga lumin watacafufi filmaakali watacafufi ay wamaca tacafufi iyo iyadoo la dhowrsoonaanayo filmaakali cunista iyo walmashrabi cabista iyo walmalbasi xidhashada iyadoo lagu maaragtay dhowrsoonaanayo oo si waxa weeyaan maaragtay loogu dhowrsoonaado lala imanayo in wanaagsan oo waxa weeye dhexdhexaadana laga qaadanayo oo aan maaragtay israaf iyo talaxtag lagula imanahayn waa sacyi ay wamaca sacyi iyo waxa weeye iyadoo lala qabo in loo socdo lagu dadaalo fii camali lkhayri khayrka qabashadiisa walamri bilmacruufi wanahyi can lmunkar ay wa maca alamri iyo iyadoo lala qabo in dadka la faro bilmacruufi wanaaga iyo wanahyi in laga reebo can ilmunkari xumaanta iyo walicraadi in laga jeedsado can iljaahiliina jaahiliinta in laga jeedsado macruufkaasina waa maa curifa xusnuhu fi sharci waa wax kasta oo wanaagnimadiisa iyo wanaagiisa sharciga lagu garto munkarkuna waa maa curifa qubxuhu fi sharci waa waxa lagu gartay sharciga xumaantiisa awalulmacruufna waa towxiid awalulmunkarna waa shirkiga weeye sifaadka muminiintaanay ka mid tahay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar walicraadi can iljaahiliina iyo jaahiliinta in laga jeedsado oo la yskaga fogaado khud ilcafwa wamur bilcurfi waaricd can iljaahiliina sida ilahay yihi jala wacala xataa yucallimuuhum ilaa ay wax ka barayaan oo wayubayinuu lahum lxaqa xaqa ay u caddaynayaan uma alinkaari dabadeetana in la inkiro waalcuquubati oo la ciqaabo min bacdi lbayaani intii la cadeeye dabadeed wa iqaamati alcudri ee cudurka la oogay dabadeed baynahum dhexdooda baynahum wa baynahum buu nuskhada qoray marka nooc yara mushkil weeye nuskhada kale waxaa ku taala wa iqaamati alcudri baynahum wa minhum marka iqaamatu lcudri cudurka in loo joojiyey noqonaysaa cudur loo keeno haddii sidaa lagu wado maaragta daahirku u yahay waxaanaad moodaa macnuhu inuu yahay wallahu aclam u dhacayo wa isaalati alcudri baynahum wa minhum cudurdaarka in laga suuliyo macnii ciddii marka dee haddii jahli ay ku qaldantay marka jahligii laga saaree wax la baro ee xaqa loo caddeeyo ya ee cudurdaarka laga suuliyo ee maaragta laydha waxaa sidaa maaha saa weeye toosoo isilaaliyo sidaas hadduu qofku markaa toosi waayo dee ciqaab buu mutaysanaya ha ciqaabkaasoo kolba wixii qaladkiisaasi uu keensanayo munaasib waxa weeye u ah haadaa kaasi aslu diini asalkii diinta weeye iyo walmadhabi madhabka ahlu sunna wa ictiqaadu aimati ahli lxadiidi aimadii ahlulxadiidka ictiqaadkoodii weeye ahlulxadiidka inta kalena iyo ictiqaadkaasi aaminsan yihiin aladiina kuwaasoo lam tashunhum aanay markaasi fool xumaynin isla markaana aanay ceebaynin bidcatun bidcu aanay fool xumaynoo wax bidca la idhaahdo ha aan la iman walam talbasum oo aanay dheehin fitnatu fitnana aanay dheehinoo wax fitnana aan dhexqaadin walam yakhifu oo aanu degdegin ilaa makruuhin makruuh aanu degdegin wax makruuhoo xunoo fii diini diin ku sugan khafadu hadday ilaah ku gudubto macnihii asraac wanashida bay noqonaysa aan u degdegin yarxamuka allah aan u degdegin makruuh markaa diin ku saabsan aan u degdegin aimadii caynka ahaa ee sharafta lahaa waa caqiidadoodi iyo wixii aaminsanaayeen fatamasakuu qabsada muctasimiina xaalaha qabsanaysa bixabli ilaahi xadhiga ilaahi jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu canhu ha ka kala tegin waclamuu waxa ogaataan ana allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye awjaba inuu waajibiye maxabatahu jacaylkiisa iyo wa makfiratahu dembidhaafkiisa inuu waajibiye limutabici rasuulihi rasuulkiisa kuwa raaca sala allahu aley wasalama fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisu ugu waajibiye wajacalahum wuxuu ka yeela alfirqata anaajiya firqadii markaa kooxdii badbaadaysay iyo waljamaacata almutabicata kooxdii maaragta xaqa raacaysay faqaala wuxuu yihi caza wajalla liman iddaca cidda sheegatay annahu isagu yuxibu llaha ilaahay inuu jecelyo caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi qul in kuntum qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel oo a idinka dhab tahay fatabicuuna isoo raaca يحببكم الله إلهي بإذن شعلا ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبتين أنا دافئ وعمر كا كتابك كو ختم يا شيخ اتباعي حقي هرانا اتباع وكو صوت الماوى دين تلي اتباع بيكون سنتا إيا عقيدة دوبا هل كان اتباعي بكم قبابين إياه اتباع الصنبانا لقبت باريا طريقة أهل الصنون واتباع وي qofkii itibaaca la yimaada ee sharciga raaca sidiisa u raaca iyo dariiqii saxaabada iyo a'imadii xadiidku uu badbaadi kii kalena hawooyinka badan ee dhacaya kala duwan ayuu ku dhex halaagsami doonaa weeye nafacana allahu ilaahay hana anfaco idinka inaga iyo wayaakum idinkaba bilcilmi cilmiga ha inagu anfaco wacasamana ha inagaga ilaaliyo bitaqwa bisababi taqwa alla ka cabsiga sababtiisa min azayqi inxiraafka iyo wadalaalati lumitaanka bimanihi manigiisa haynagaga ilaaliyo galladiisa iyo waraxmatihi raxmadiisa haynagaga ilaaliyo marka halkaa uu yihi min bacdi lbayaan wa iqaamati lcudri waxay ku fiicnaan lahayd wa isaalati lcudri wallahu aclam ha cudurdaarka waxa weeye in maaragtay laga zuuliyo oo haddii aan laba kureela cudurdaar tirade cudurdaarka markaa meesha laga saaro oo wax la baro oo loo caddeeyo qofka markaa wuxuu mutaysanaya ciqaab ciqaabkaas wuxuu noqon karaa in laga digo oo la idhaha iska ilaaliya qalad buu ku socdaaya ama dee xad laga jaro ama waxa weeye wixii kale uu mutaystay lagula dhaqmo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته